maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay dagaaladii dhowaan ay la galeen ururka al-shabaab dagaaladaasi oo intooda badan ay ka dhaceen deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan baaye bokola wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed ayaa waxa uu sheegay in dagaaladii ay la galeen ururka al-shabaab in guulo weyn ay ka gaareen ciidamada booliska gaarka ah ee koonfur galbeed waxaana uu sheegay in guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka uu ka armiyo maamulka koonfur galbeed inay gacanta ugu jiraan ah ciidamada dowladda soomaaliya kuwa koonfur galbeed iyo ciidamada midooda afrika ee amisona dhanka kale wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ugaas xasan cabdi maxamed ayaa waxa uu sheegay in dhowaan ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya howlgallo ay ka bilaabi doonaan deegaanada ay hoostagaan degmooyinka ka tirsan gobolka baaya si loo dhammaystiro deegaanada farakutiriska oo ay weli ku harsan yihiin ururka al-shabaab dabcan degmooyinka gobolka gobollada koonfur galbeed soomaaliya baa iyo bakool iyo shabeellada hoose intooda badanba waxay gacanta ugu jiraan dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo ciidamada nabad ilaalinta amisom iyo kuwa qaranka soomaaliyeed iyo kuwa dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo iskaashanaya intuba gacantay ku hayaan maamulkuna inta badan degmooyinka gobollada baa iyo bakool iyo shabeellada hoose gacantuu ku hayaa waxaan isleenahay marka maamulku wuxuu diyaariyey dabcan gacantana ku hayaa ciidamadii loogu talagalay sidii ay nimankan haraadiga ee gumaadka ummadda soomaaliyeed ooga saari lahaayeen meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan maamulku dabcan ciidamadiisu waxay qaadeen weeraro kala duwan oo dabcan dee shabaab sida saxaafaddu ay ka marqaati kacayso dhibaatooyin badan loogu geystay khaasatan gobollada baay iyo bakool howlgallo toddobaadkii lasoo dhaafay ay ciidamadu qaadeen waxay dhibaato badan u geysteen nimankii gumaadka ummadda soomaaliyeed saxaafaddana dabcan waa loo soo bandhigay ummadda soomaaliyeedna waa ka marqaati sidaali muuse maxamed raadiw risaala magaalada baydhabo